ciidan ka tirsan dawladda ayaa maxaa la yihahdaa aaragada ku dhigtaasi guddoomiyaha degmada iyo ciidan boolis ah marka hal askariga boolisna waa ku dhintay oo ilaalada guddoomiyaha ahaa iyo laba ciidan oo ayana kale oo ilaalada guddoomiyaha ahaa ayaa ku dhinteen guddoomiyahana waa ku dhaawacmay arrin wallahi kulley anaga saraakiisha meesha joognaa xiriir la sameynay ayagaana hadda kulley warbixin ka sugeynaa oo ku saabsan waxaas dhacay sababtay u dhaceen khaasatan taliyaha guutada lixaad iyo guud ahaanba maaragtay ciidanka meesha jooga beledoogle in ciidankaan ay shacabna maaragtay ay laayaan habeenkii in maalintiina maxaa la yihahdaa hadda mas-uuliyiintii iyo ciidankii booliska ay laayaan oo shacabka loogu talagalay inay ilaaliyaan wax aada loogu yaqyaqsooday noqotay wax aada loogu xumaaday noqotay weliba ciidan kamid ah ciidamada oo aada loogu ogaay akhlaaq iyo wanaag lagu ogaa jiray ayaa maanta arrintan qayb ku lahaa oo anaga dhan aan kawada xumaanay waa ciidanka la yihahdo bankraftiga loo yaqaano amba kale loo yaqaano waxaa la yihahda darab loo yaqaano dad qaarna bankraft u yaqaanaan wallahi weli sabab lagu qanci karo guddoomiye degmo loo dilo amba kale laisugu dayo in la dilo amba kale ciidan boolis in loo dilo laisugu dayo amba loo dilo weli ma arkin ayaga unbaa ka war sugeena laakiinse waa arrin in qalad ah